والصلاة والسلام على نبينا محمد معلم البشرية وهادي البرية محمد بن عبد الله القائل إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين والحمد لله الذي قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والحمد لله الذي قال هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم والحمد لله الذي قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أحبتي في الله mowduuca aan ka hadlaayo waa mowduuc xoogaa uu dheeraan lahaa inkastoo ay culimmadu ay iga codsadeen inaan kaayo mowduuceenu waxaa weeye مقاصد التفضيل أو مقاصد وقوع التفضيل في الشريعة طيب أنتم البخلاء يا بص طيب ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadaha uu ka leeyahay waa maxay maqaasidda ku jirta waa maxay in uu waxyaabo badan kala fadilay sharcigiisa dhexdiisa inuu cibaadooyinka kala fadilay in uu kala fadilay salaadda iyo soonka in uu kala fadilay salaadda naftigeeda salaatu alfajri wa salaatu alcishaa way ka fadli badan yihin maalan salaatu alduhur inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kala fadilay ayaamaha qaarkood inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu kala fadilay bilaha qaarkood xikmadaha ku jira maxay yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa danta iyo xikmadda uu ka lahaa markuu arrimahan uu kala fadilayay cibaadaadka asminada yacni cibaadooyinka xilliyada iyo meelahaba iyo dhulalkaba maalan waan ognahay inay maka ka fadli badan tahay meel walba masjidi nabowi inuu ku xigo masjidul aqsa inuu ku xigo marka xikmadda uu ilaahay ka leeyahay subxaanahu wa tacaala maxay tahay inta aanan u gelin xikmadda aan wax yaroo hordhaca samayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay aakharo markii la tago inay dadku kala fadli badan yihiin inay dadku jannada ku kala fadli badan yihiin ninba mana mansilka uu tegayo iyo guriga uu tegayo in guriyo isla eg iyo meelo isla eg inaanan tegaynin jannada darajooyin kala sarraysa inay ku dhammaan doonaan waa kaan aayadahan hadda akhrinayna uu ilaahay subxaanahu wa tacaala lahaa hum darajaatun cinda allah ay dawuu darajaatin mutafaawitatin fi lmalaasini fi ljanna yacni darajooyin kala duwan baan aakhare ku leenahay aayaddii kale ku horeysana waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala lahaa walikullin darajaatu mimaa camiluu mid walba oo jinniya insi ka mid aha darajaad baa u sugnaatay oo ama uu jannada ku leeyahay ama naarta bixasabi acmaalihim waa kii lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiguna xadiidkii ka dambeeyey waa kii lahaa jannada dadku markay galaan waxay istusayaan sida ay u kala sarreeyaan halkaasoo kale yacni matalan xidig cad oo sii dhacayo oo kale sida aan isu tusno baa darajooyinka jannadana loo kala sarreeyaa oo laisu tusay markaasay saxaabadu weydiiyeen nabiga waxay dhaheen taasi ambiyada unbaa iskale yaa rasuul allah markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaguna way leeyihiin rag ilaahay rumeeyey rusushiisana rumeeyena way leeyihiin ayib kadib aayadihii dambe oo ku xigay ilaahay wuxuu ka sheekeeyey adduunyada dadka inuu kala fadilay adduunyadan aan joogno qaarkeen baa qaarka kale ka qurux badan qaarkeen baa qaarka kale ka maal badan qaarkeen baa qaarka kale ka cilmi badan qaarkeen baa qaarka kale dabciga iyo dulqaadka ilaahay uu qaarka kale dheeraysiiyey qaarkeen baa deganaanshaha iyo xikmadda ilaahay uu dadka kale wax dheeraysiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala tii hore jannada lagu kala fadilnaa wuu ka hadlayo wuxuu yidhi mimaa camiluu fadilaanshaha la kala fadilan yahay nin walba camalkuu sameeyey ee saalix ahaa ee uu ilaahay uu agtiisa ugu dhowaaday baa keenta in la kala sarreeyo ta dambena ilaahay wuu ka hadlayo wuxuu yidhi liyattakhida bacduhum bacdan sukriya liyattakhida bacduhum bacdan khadaman inay barhkood barka kale ay adeegsadaan tafsiir kalaa wuxuu marayaa liyattakhida bacduhum bacdan sukriyan ay liyastaazia barhkood barka kale inay yeesaan oo yaraystaan ayib halkaa waxaa ka cad laakiin ilaahay adduunka inuu wax kala fadilay oo dadka uu kala fadilay xikmaddii wuu noo sheegay in barhkood barhka kale uu adeegsado laakiin taa kuma salaysna ilaahay waxaa laga yaabaa nin aan rumaysnayn inuu dadka wax dheeraysiiyo maal inuu dheeraysiiyo qurux inuu dheeraysiiyo xoog inuu dheeraysiiyo xikmadda marka ilaahay markuu wax kala fadilaya adduunyada uu ka jawaabay laakiin xikmadda ku jirta maxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sharcigiisa waxyaabo kala fadilay inuu maalmaha wax kala fadilay waa kaad aragteen bisha ramadaan markii la gaaro dhammaanteen masaajidda waan buuxinaa kadib tobanka dhexe markii la gaaray masaajiddu cidloobaan kadib tobanka dambe markii la gaaro bay masaajidu soo buuxsamaan kadib maalinka toddobiyo labaatanaad markii la marayo meelaan ku tukanaan weynaa limaada lianna waxaan ognahay ajir iyo fadli baan raadsanaynaa uu ilaahay bishan ku sheegay ayib intaynan maqaasidda u gelin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nafta ruuxa bini aadanka ka sheekaynayo wuxuu leeyahay waxaan ka hadlaynaa sababta keentay in aan aakhira ku kala fadilannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayaa nafta basharka naftu wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mar wuxuu ku tilmaamayaa annafsu alammaara bisuu naf xumaha ruuxa farta mar wuxuu ku tilmaamayaa annafsu almutma'inna naf xaqda ku siman xaqa ku sugan oo aan ka leexleexanayn oo degan mar ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa biljahli naf jahli u saaxiiba mar wuxuu ku tilmaamayaa nafs dulmi u saaxiiba mar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ducfi iyo wahni naf u saaxiiba mararka qaarkood asadqi walkadib buu ku tilmaamayaa ma fahanteen naftu khasaa'istaasoo dhan bay leedahay khasaa'ista khasaa'istaas waxaa ka mid ah mid aada muhim u ah oo ah nafta ilaahay wuxuu ku beeray khaasiyo la yidhaahdo khaasiyatu طalabi اlkamaal wاlhima alcaaliya naftu inay raadiso had iyo jeer waxay haysato wax ka sarreeya haddaad maal haysatid wax ka sarreeya inaad raadisid haddaad diin taqaanid waxaad taqaanid wax ka badan inaad raadisid haddii aada cilmi aada adduunyo baranaysid shahaadada aada haysatid shahaadada shahaado ka dheer oo ka wanaagsan inaad oo ka sarraysa inaad raadisid nafta sifadaasu horta bil ilaahay ku beeray ogaada kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu naftii iyo khasaa'istiisi ka sheekeeyey baa wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciga dhan wuxuu u soo dejiyey in uu nafta dhammaystiro in waxyaabaha iyo sifaadka xun ee naftu ay leedahay ee gaalnimadu ay ka mid ka tahay ee jahligu uu ka mid ka yahay ee dulmigu uu ka mid ka yahay ee ducfigu ay ka mid ka tahay ee bukligu uu ka mid ka yahay ee fulinimadu ay ka mid ka tahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta uu ka saaro oo bedelkeeda u geliyo deeqsi inuu nafta ka dhigo naf xaqa jecel inuu ka dhigo ayib hadday sifaadkaasii jireen oo ruuxu maalan uu deeqsi ah ama uu geesi ahaa ama uu xaqa jeclaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu sii dhammaystiraya marka sharciga oo dhan baa wuxuu u soo degay nafta in ama sifaadkii xumaa ee ku jiray uu ka zuuliyo oo kuwo wanaagsan lagu bedelo hadday kuwo wanaagsan jireenna in ayagii la badbaadiyo oo la koriyo oo la weyneeyo sharciga dhammaasa usoo degay waa kii ilaahi subxana wa tacaala laha هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أميين وحبا أقون وحنا قري أقون وحنا آخرين أقون هو إلهي رسولك عليه الصلاة والسلام صدري سوء النفط هذا أطهره سوء النفط هذا أطهره kitaabka iyo qur-aankana u baro sunnadiisana uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u baro ayib idan waxaan ka hadalay naftu inay khasaa'is leedahay khasaa'istaana uu sharcigu siduu ula dhaqmad yahay ama inuu taxun kaa bedelo tu wanaagsan ku geliyo ama tii wanaagsanayd uu ku ilaaliyo hadda aan usoo dhaadhacno xikmadaha ku jira inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharcigiisa waxyaabo waxba waxyaabaha qaarkood uu kala fadilay cibaadooyinka uu kala fadilay cibaadadii naftigeeda qaybaheeda uu kala fadilay midda koobaad waxaan ka hadalnay khasaa'ista nafta ama sifaadkeedu inuu ka mid yahay inay jeceshahay alculuw waalkamaal inay kor isu qaadto inay waxay haysato wax kusii darto midda koobaad waxaa weeye sharcigu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu waxyaabaha qaarkood u kala fadilay li'anno rabitaanka bili-aadanka wuxuu ka mid yahay inuu fadliga raadiyo iyo dheeraadka inuu fadliga iyo dheeraadka raadiyo taa darteed buu sharcigu jawaab ka bixiyeyo rabitaankii aada rabtay iyo dheeraadkii aada rabtay iyo fadligii aada raadinaysay buu sharcigu ku leeyahay waanu ka jawaabnay waa ka fadli iyo dheeraad haddaad raadinayso annagaa ku tusayno saa darteed buu wuxuu leeyahay imaam alqaraafi markuu arrintan ka hadlaayo walam tarid ashariicatu bitakliifi axadin bimaa laysa fii tabci shareecadu ma aysan soo aroorin ruuxna ma aysan ka doonin inay xil saarto xilkaasoo dabcigiisa aan waafaqsanayn saa darteed ilaahay sharciga uu soo dejiyey oo dhan dabcigeennuu waafaqsan yahay dabcigeennana waxaa ka mid ah inaan jecel lahay kamaal fadli iyo ziyaado inaan raadino saa darteed buu cumar ibn cabdilcasiis khaamisu khulafaa'i araashidiin shakhsiya cajiiba waa aniga aad baan u jeclahay dhinaca diinta inaan kaga daydaan jeclahay dhinaca siyaasadda inaan kaga jeclaan jeclahay waa shaksi cajiiba wuxuu dhihi jiray aqwaal waxaa laga soo guuriyaa aan dhihi lahaa ruux walba intuu qorto derbiga ha ku dhejisto wuxuu dhihi jiray afdalu sharci maa waafaqa طabcan sharci waxaa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan dabcigaaga wixii waafaqa ayib sidee muxuu ka wadaa dabcigeenna ilaahay markuu ina abuuray waxaa inaga mid ahaa dad sidoodaba deeqsinimadu ay ku abuuran tahay oo deeqsinimada jecel oo inay wax bixiyaan jecel ilaahay subxaanahu wa tacaala dabcigiisaa si uu usii boorigeliyo buu kitaabkiisa iyo sunnada nebigiisaba kaga hadlayaa waxbixiska ayib dadka waxaa ka mid ahaa dad geesinimada anafada cizada difaaca diinta iyo dalkaba jecel ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nebigiisuba nusuus waxay ka hadleen sidaasa dadka waxaa jira dad jecel khulwada inay gees meel galaan ilaahay fikriyaan ay tafakur fi lkown ilaahay subxaana wa tacaala nusuus ayaga waafaqsan buu sharcigiisa kaga hadlo dikriga iyo kelinimada iyo ilaahay oo laxuso macaankeeda nusuus uga hadlayso ilahay usoo dejiyey dadka waxaa jira dad jecel bulshada inay u adeegaan oo xoog furan oo had iyo jeer meeshii looga yeeraba inay taagan yihiin jecel ilaahay subxaanahu watacaala nusuusta tacaawunka cala albiri waalkhayr iyo nusuusta ka hadlaysa buu ilaahay subxaanahu watacaala u soo dejiyey idan dabcigeenna oo dhan sharcigu wuxuu ka shaqaynayaa in uu dabcigeenna siduu yahay inoo waafaqo hadduu qalloocan yahayna wuu toosinaya hadduu sii hagaagsanaana waa naloo sii dhammaystiraya marka xikmada ilaahay inuu waxyaabaha qaarkood kala fadilay xikmadaasaa ka mid a ka warrama ruuxu haddii uusan rabinba ziyaado hadduusan rabin diintiisa inuu kor u qaado hadduusan rabin akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo kor u qaado hadduusan rabin cilmigiisa inuu kordhiyo hadduusan rabin wax walboo wanaagsan inuu meesha la rabo ka gaaro ka warrama ruuxaas ruuxaas waxay ku wuxuu daliil u yahay ruux caqli gaaban oo himo yar anigu ma dhihin yaa yidhi ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana ulaa'ika aladiina hadaahum allah وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول هو كتاب يسنة مغلية فيتبعون أحسنه طبعا أحسنه في هذا الباب علوض حيدهن شرعي وإلهي سوى دجوه ونكسية مرة يكرر إنه أحسنه هذا سيدة أي تهي على صيغة هذا الفعل فعل كان سيدة وكيمي شرعي ولا ونكسية لكن سيدة الشيخ تفاسيرته أي قبان علماء قاركود يعني يتبعون أحسنه عن كفر سيرك أن بعضه أشد حسنا من بعض مثلا إلهي سبحانه وتعالى هدون نين درباحك وقلفت وكو قل يانا تقال تدرباحك وقلفت وتكا رجو ستيد انتو وقلفتين لا لكن هداد عفيد باكسي وناكسن من هنا بعضه أشد حسنا من بعض دليل تاسوا إنه شرع قاركيس قاركيس وناجة تقسي درين طيب مركي إلهي عادا محويري kuwa hadalka maqlay oo kiisa sii wanaagsan raacay ulaa'ika aladiina hadaahum allah kuwaasuu ilaahay hanuuniyey wa ulaa'ika kuwaas hum ululalbaab ayaga caqli u saaxiiba ayaga caqli iskale marka ruuxu hadduusan rabin wanaagga meelba meeshuu yahay meeshuu ka sarreeyo inuu gaaro waxay ku tusinaysaa inuu caqligiisu gaaban yahay ayib saa darteed buu ibnuljawsi markuu arrintan ka hadlaya wuxuu leeyahay nebinimadu hadday tahay tu dadaal lagu gaari karo oo la kasban karo oo camalaad samaysay aad ku gaari karto oo uusan ruuxu u degdegin inuu nebinimada soo gaaro caqlixumadiisii iyo himogaabnidiisay daliil u tahay laakiin nebinimadu lama gaari karo waa istifaa min allah caza wajal waa doorasho ilahay baa ninku doono doona ayib imaam ibni xasmina wuxuu leeyahy markuu arrintan ka hadlaayo hadduu jiro leanna ibnu xasm markuu noolaa diyaarada samadaha laguma sama cebta diyaarado lagu mara ma jirin ibnu xasmi wuxuu leeyahay hadduu jiro jid samada lagu mari karo oo uusan ninku u tartamin inuu gaadho oo ninku uusan u tartamin inuu gaadho waxay ku tusinaysaa inuu caqligiisu gaaban yahay himmadiisu inuu ay aada u hooseyso ay aada u hooseyso marka waxaa la rabaa sharciguna wuxuu kugu boorigelinayaa himadaadu inay safrayso inaad waxba wuxuu ka wanaagsan yahay aada raadiso inaad aakhiradaada u dadaasho inaad adduunkaaga u dadaasho inaad akhlaaqdaada wanaajiso in meel walbood maraysid dhul waddankuu doonaba ha noqdo meeshaad doonto ku sugnow in ilaahay fadligiisa aada raadiso aakhare iyo adduunka taasuu sharcigu kugu boorinaya ka warrama wiil caafimaad qaba oo yar oo aabbihii hooyadii ay u dadaalayaan oo ay u shaqaynayaan oo aan waxaasoo dhan arkin inuu akhlaaqdiisa saxa ma rabo in uu cilmigiisa kororsado ma rabo inuu iskuulkii ku dadaalo ma rabo in dadka wanaagsan inuu la fadhiisto oo la sheekaysto ma rabo odayaasha iyo dadka xikmadda lehe khibraddu ay ka laga laga faa'iidsan karo inuu la fadhiisto ma rabo macallimiinta inuu qadariyo oo la fadhiisto ma rabo markaad aragtidba meesha halkaas balanbaalis buu taagan yahay mar walba waxaad arkaysaa gruub mararka qaarkood aad isleedahay warkan wuuba ka daawan yahay muxuu la socdaa buu la socdaa war maxaa ku dhacay waxay ku tusinaysaa inuu ruuxa aan himadiisa rabin inuu kor u qaado fadligana inuu raadiyo dabciga uu ilaahay ku abuuray dadka bili aadankaad ka soo horjeedaaye balis ogow culimmadu waxay yidhahdaan ruuxu inuu fadliga raadiya qaanuunu nafsi bay ku magacaabaan yacni bal ogow horta dabcigii dadka ilaahay uu ku abuuray baabaad ka soo horjeedaa haddaadan wax kororsi raadinayn inaad meelaha iska fadhidid inaan ruuxan kuu qalmin la sheekaysatid aduu marka dambe ku dayici adduunkaaga iyo aakhiradaadaba u dayici waa kii gobayaaga soomaaliyeed lahaa dhallinyarta intii kula cimriga waa la dheehaaye oo haddana wiil dhabaha seeganoo dhuuhan lama raaco nin aan waxba kuu kordhinayn maxaad ka dabageli waa kii lahaa sheekh garyare khayr allah si aad baan u jeclay mar walbu iga qosliya markuu me- muxaadaro dhigaba ibn ibnulmaaligna wuxuu dhihi jiray waxaan jeclahay ahlu qur'aanka iyo dadka culimmada ruux iga qosliya ruux weji xidhan hadduu arko wuxuu dhihi jiray laa kasara allahu amtaalan fiina ayagoo kale ilahay naguma badiyuu dhihi jiray marka waa kii lahaa alaa nafsun abiyaatun yani naf xumaha iska diida maysan jirin marka qasadka koowaad oo sharcigu ka leeyahay waxyaabaha inuu wax kala fadilay shareecadiisa dhexdeeda midda koowaad waxa weeye in himada kugu jirta iyo takliifkan naftaada ilaahay ku beeray sharcigu uu waafaqo arrinta labaad ilaahay wuxuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisa iyo sifaadkiisu inay khalqigiisa iyo abuurkiisa ka dhex raadkoodu uu abuurka u abuuray ka dhex muuqdaan sharcigiisana ka dhex muuqdaan sidee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sifaysan yahay inuu deeqsi yahay daljuudi waalkaram inuu yahay alla deeqsi ah oo hodan ah oo ummaddiisa u deeqsi u ah oo saax oo saaxibulfadli oo dulfadli ah inuu yahay saas darteed buu ilaahay wuxuu jecel yahay deeqsinimada iyo karamka in ay ummaddiisa ka dhex muuqdaan suu u jecel yahay inay khalqigiisa macaanida sifaadkiisa iyo asmaadiisa aataartoodu khalqigiisa iyo abuurkiisa inay uga dhex muuqdaan buu jecel yahay sharcigiisana inay ka dhex muuqdaan sidee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hal xasano haddaad samaysid toban jeer buu kuu laalaabayaa ilaa ay toddoba boqol ka gaadho ilaahay wuxuu ku tusinayaa inuu saaxibulfadli yahay khalqigiisa siday uga dhex muuqdaan asmaadiisa iyo aahaartiisa buu sharcigiisana uga dhex muujiyeyoo wuxuu rabaa inuu ina yidhaahdo ana dulfadli fi lkhalqi washarci khalqiga iyo sharcigaba anigu saaxibulfadli baan ahay ayib xigmada saddexaad ee ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala in uu sharcigiisa waxyaabaha qaarkood wax isdheeraysiiyey oo uu wax kala fadilay waxaa ka mid aha wuxuu rabaa inuu muujiyo rabbinimadiisa maa macna rabb rabbinimadu maa maxay inuu inoo taliyo inuu inagu tasarufo inuu siduu doono inoo maamulo buu rabaa inuu muujiyo oo saan kownkaba idinku maamulo sharcigana rabbi baan idinku ahay sharcigayga rabbinimadaydana waxay ka dhex muuqanaysaa waxaan doonaan fadilaa waxaan doonana fadligaan ka qaadaa buu ilaahi subxana wa tacala naley ayib waa xigmada labaad wa waa waa waa qasadka labaad wa ayib qasadka saddexaad oo ilaahay ka leeyahay in uu waxyaabaha kala fadilay waxaa weeye ilaahay wuxuu jecel yahay rusushiishana usoo diray inay cibaadadiisa asaga khaalis u noqoto in asaga loo barax jiro inay asaga uu leeyahay subxaanahu wa tacaala ayib haddii aan ka soo hadallay naftu inay ku sifaysnayd inay jeceshahay inay fadliga raadiso waxaa ka dhalanaya markaa ruuxa bila'aadankaa inuu asagu iskii isu maamulo oo uu tasarufoo fadli raadiyo oo waxyaabana fadli u yeelo waxyaabana fadli ka qaado waxyaabana uu fadli u yeelo ilaahay taasuu ka hortegay sharcigiisa ee cibaadadiisuba say khaalis ugu noqdaan markaasuu wuxuu leeyahay anigu unbaa wax fadila waxna fadliga ka qaada ninkaan fadilo anigu oon fadli siiyo wuu fadilan yahay cibaadadan anigu fadilo way fadilan tahay waxaan fadliga ka qaadana fadliga waan ka qaaday marka wuxuu rabaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu awdo baabka bidcada ee diinta lagu duminayo baabkaasoo dhan buu ilaahay ka hortegaya leanna waad ogtihiin dadka qaarkood inay mararka qaarkood salaa- salaadaha aan la garanayn meelay ku salaysan tahay bay tukanayaan markaas boqol fadli ku sheegaya meel fadliga laga yimi garanaysa intaanoo awlaad buu qaadayaa iyo dikri qur-aankan oo kana maraba inuu akriyo intaanoo awlaad iyo intaanoo dikri buu qaadayaa meel alla meelu ku salaysan yahay iyo meelu ka yimina ma garanaysa ilaahay waxaasoo dhan buu ku hortegay oo wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo war addoonkaygayo war addoonkaygow aniga ii soo dhowow anigu unbaa wax fadliya fadliga bixiya ciddaan doonaan fadliga siiyaa kownka iyo khalqiga sharcigaygana waxaan doonaan anigu fadliga siiyaa waxaan doonaan anigu fadliga waan ka qaadaa marka anigu waxaan fadilo unbaa fadilane kayga raadiyo meesha ku gaarna raadi ilaahi kuleh subxana tacaala dadku haddaba markii taa waxaan kaga kaga baxnay xikmadaha ku sugan iyo maqaasidda laga leeyahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha sharcigiisa inuu kala fadilay cibaadooyinka inuu kala fadilay mararka qaarkood cibaadada keligeed ajzaadeeda iyo qaybaheeda inuu kala fadilay dadku say u qaybsan yihiin fadliga raadinta fadliga seen u qaybsan laha raadinta fadliga afar qaybood baan u kala baxnaa qayb innaga inaga mid aha waxay doonaan oy hawadoodu u jidayso bay fadilaan awlaad iyo dikri meeluusan ku leeyahay aadan ogeyn buu fadl iyo fadli ka raadiyaa awqaad aadan ogeyn iyo cibaadooyin aadan ogeyn buu fadli ka raadiyaa imaam ibnu taymiya marka uu ka hadlaya arrintaasna wuxuu leeyahay dadka diimaha kale oo dhan haysto oo dhan guruubkaasay ku jiraano hawadooda iyo naftoodu waxay u qurxisoy fadli siisa bay raacaan qaybta labaad waxaa weeye qayb fadligaba aan ogeyn wax ilaahay fadila iyo wax kale aan ogeyn umuurtu aan waxbaba kala soconin bisha ramadaan baa qiyaamuleyl ugu jigaa halkaasu sigaad la taagan yahay bannaanka wuu iska jiifaha waxaad leedahay war ramadaan baa soo dhow qiyaamkii baan ku jirnaa cashrada al aakhir wuxuu ku leeyahay waa sunno soo maaha qaarkood waxay ku leedahay sunno maaha ma ogtihiin ruuxu hadduu u qasto inuunan fadiilada raadinin oo uusan sunnada raadinin oo sunanta mu-akadka iyo sunnada iyo fadaa'isha oo dhan uu u qasto inuu ka tago inay culimmada qaarkood leeyihiin maqaati ma galo ma ogtihin culamada qaarkood waxay leeyihin dhulku hadduu kas uga tago sunnooyinka oo la arko inuusan fadiilada iyo fadliga raadinaynin culamada qaarkood waxay leeyihin maqaati ma galo marka wuxuu ku leeyahay sunnaa la tukanaya maxaa ka dhiba faradkii waan tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wafsa lagu salinayaa in nabiga lagu salin kara maga dogo meel barakaysan buu soo maraayaa ma oga meel barakaysan inuu soo maraya in kale xaramkii buu joogaa ma oga inuu xaramka taagan yahay in kale ramadaan baa noo soo gashay bisha noo soo gashay bisha kale ma kala oga qaybna waa qaybtaas qaybta labaad qaybta saddexaad waxaa weeye qayb og inahay in wax kala fadilay fadligana raadinaysa laakiin problemka ay qabaan baa waxay tahay hal fadli bay ay ku dhegan yihiin hal meel bay u malaynayaan fadligoo dhan inuu ku jiro hal meel buu qalbiguu kaga degan yahay maalan wuxuu maqlay inuu dikrigu fadli badan yahay inuu dikrigu fadli badan yahay maanta dhan wuxuu rabaa hadda inagu reer boston baan nahay dad baa inoo yimid marti ah hadduu ninkaasi qabo inuu dikrigu wax walba ka fadli badan yahay maanta dhan halkaasuu fadhinayaa dikrigu qaadayaa ma oga inay marti noo timid in loo baahan yahay hawl in loo qabto inuu hawsha in wax ka qaato ma ogo ma ogo marka hal meel buu ku dhegan yaho fadligu meeshay kaga dhegtay maalinkii horan buu taagan yahay qaybtaasna sax baa qaybtaasna sax ma aha qaybtaasna sax ma aha qaybtee saxa marka waa qaybta afraad qaybta afraad waa qaybta ibnulqayim imaam ibnulqayim ibn taymiya ay ka hadlayaan oo ah qayb aaminsan fadligu yacni waxyaabaha fadliga laga raadiyo in ay u qaybsamaan fadli mutlaq wax la siiyey iyo fadli muqayad marka iyagu waxay ku leeyihiin hadduu dikrigu fadli mutlaqaha maalan leeyahay oon ognahay inuu dikrigu uu fadli leeyahay laakiin fadliga waxaa xadidaya oo dowrba weyn ka qaadanaya xaaladaad ku suganta meesha aad taagan tahay iyo waktiga aada marayso iyo shaksiga aad tahay sidee sidee maalan hadduu dikrigu fadli badnaa waxay ku leeyihiin markay martidu timaado waxaa fadli badan martida inaad loo dhigtid ayib waxaan aaminsannahay dikri la akriyo oo qur-aanka ka fadli badan inuusan jirin ninka aaminsan qur-aanku dikriga ugu fadli badan inuu yahay had iyo jeer maanta dhan waxaa laga yaabaa inuu wakti walba qur-aanka akriyo mu- munaasabad walba ku akriyo salaada markuu salaamu calaykum calaykum salaam yidhaha isagoon adkaarta loogu talagala qaadan inuu qur-aan la fadhiisto laakiin iyagu waxay ku leeyihiin salaada masalan haddaad ka baxdid inaad qur-aan akrisid iyo inaad dikri akrisid dikrigii waktigaa loogu talagalay inaad akrisid baa ka fadli badan qur-aanku si guud buu dikriga uga fadli badan yahay laakiin salaada dabadeeda inaad adkaartii iyo awraadii kusoo aroortay akrisid baa ka fadli badan aye waxay kaloo leeyihiin matalan sidee shaksiga uu fadligu u kala duwan yahay matalan nin baa maanta oo dhan qur-aanka akrinaya maanta oo dhan buu qur-aanka akrinaya laakiin qalbigiisa ma dareemaayo waxba kama bedelaayo khushuuc kuma beeraayo laakiin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar intaa hadduu qaado wuxuu dareemayaa qalbigiisu inuu isbedelaya wuxuu dareemayaa inuu ma ujeedaa ilaahay u dhowaanaya waxay ku leeyihiin culimmadu waxaa u fadli badan inuu awraadda akriyo ayib sidoo kale ruux baa waxaa laga yaabaa maanta oo dhan qur-aan inuu akriyo awraad inuu akriyo laakiin bashaashad iyo nuur iyo farax iyo ilaah u dhawaansho qalbigiisa ma gelsa ilaa culimmada inuu la fadhiisto mooyaane waxay ku leeyihin waxaa u fadli badan inuu culimmada la fadhiisto idan halkaas waxaan ka fahmaynaa maqaasidda uu ilaahay ka leeyahay waxyaabaha inuu kala fadilay iyo sidaan u qaybsannahay muxaabaradeeda shan daqiiqaalisi waana dhammaatay wabillahi towfiiq ilaahay nagu anfaco kuwii qaatana ha naga dhigo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا آه، شيخ محمد آه، محاضرadiisa qayimka ah ee ahayd een, sida ay acmaashu u kala fadli badan yihiin ama kayfiyaadka ay u kala fadli badan yihiin een, sheekh maxamed waa macallimiinta masaajidka dugsiga qur-aanka iyo masaajidkaba kitaabkii u dambeysay oo ardada ay ku tartamahayeen asagaa u dhigay